raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal maalin faylaha ka dhowda qodobada warkaan hiraam nimanku dor korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sihayta dhegaystayaal waa sideew xaaladda degmada gurceel ee gobolka galgaduud dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka wada saxaafadada ku saari xaaladda waddanka madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ku hadalay xaaladda gurceel usoonanka baaqi in dagaalka la roojiyey howlgalka nabadsugidda hay-adda nabadsugidda jubbaland oo ku horseeday qaraxyo lalafadaa in laga dhibaatay shacabka akhbaaraadka bannaanka la dhegaystayaal weliban kudoonr koron ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduug oo xabsi guri la ka dhekiyey bariise fayle dhegaystayaal weliba waa bariise khamisni ow talaado isni ow taariikhdii milaadiga weliba ay ka beegantaa labaatiyo shanta bili tumanaad sanadka lamaadu kun labaatiyo kowka intaasi weliba hana qodobadii warkaana hiraamnimoonka door korona iyo haddana ka dhowda dhugunsadayaal warkii hiraamnimo faahfaahsan dhegaystayaal mahad cali maxamed oo xukumo tahay dagaalamayaasha al-shabaab yahanis dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya ee ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba likoy uu hubshay ousa ka dagaalami jiray aki forty seven iyo boosjey weliba al-shabaab kabiiray weliba al-shabaab unkuu ku biiray degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe usoona sheegay in dagaalo dhowr in dagaalo dhowr uusa ka galay gobolada baaibakool shabeellaha hoose mudug hiiraan galgaduud iyo banaadir qeybo kumida mahad iyo weliba uuse jirshayka muuqdee dhaawacyo shargadiisan oo dagaalada hakadeeri weliba saaxiibadiis ee kajar al-shabaab aan ka baaqay intii hanis dhiibaan ciidamada dowladda si markaas lana dhaqma siduusi lana dhaqmay oo kale ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ee muddooyinkii dambe weliba xoojiyaana howlgalada laga xaqiijow ee ammaanka islamarkaana weliba markaas hadhow ay haynaa shakhsiyaadka ah ku goosadii al-shabaab iyadoo maalmoogii lahadhaafi magaalada gurceel ee gobolka galgaduud iyo ka dhiyahayn dagaalo qaraar oo khasaaro badan dhaliyay iyo hiraabtun xaaladda magaalada weliba waato eeda degan kureed markii magaalada muddooyinkun qasanayti wararkan oo deerahayo gurceel weliba xaqiijahana in hiraabton xaaladda ee tatoo degan owal dagaala injarna mijaran injarna ciidamada lamaada dhina iyo weliba laha ku waramahayee intii iyo kushal sugunyin lamaada dhin ee magaalada islamarkaana la xaqiijiyo korna in waqtiyada hadareera dagaal dhiyo koro iyo in kale magaalada gurceel iyo weliba sidoo kale laka warmahayay xaaladii intieta tabamarkaas ambaahan gargaar weliba surmay adeegyadii magaalada iyadoo korontada biyaha iyo adeegyada caafimaadna in hanoo shaqeeyahaya taasi oo sheentay in dadka iyo hawajahan in korontadii caafimaadka iyo saaslimada biyooga in hano go-an xaalada magaaladan ee atato eedan adag magaalada iyo weliba intiya badan lagu wareegay ciidamada ahlu iyo weliba lagu wareegay ciidamada ahlusunna waljamaaca laakiin weliba yoona haysana qeyb kale oo kumida magaalada dagaalka gurceel iyo weliba uuse sababay khasaaro badan iyadoo ciidamada lamaada dhinaca dagaalami laha ku warmaha in khasaare dhimashiyo dhaawac hadiri warar shalgadiisan iyo weliba ha ku bahayo ku saabsan dagaalkaas inkastoo loo ogaado korno xogta rasmiga ee dagaalkaas maadaama isgaarsiintii ee to-eedan liidata wasiiradaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo gobolka banaadir weliba iyo ku shiran xaaladda bani-aadnimo ee ku teegan qeybo kumid ee soomaaliya war-saxaafadeedka hakubahi shirsho iyo weliba shir guddoomiyaye wasiirka gargaarka iyo maareynta khadiija maxamed diiriye weliba kulankaas laku gorfaya xaalada bani-aadinimo ee ku cusboonaatay qeybo badan oo kumida wadanka weliba goobjoog haya shirka wasiirada gargaarka hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug weliba qeybta ee fogaan araga ee zoom uu ku qeyb galay jubbaland iyo puntland iyo banaadir sidoo kale weliba laisla falanqeeyey waana laisla qiimayey in lambaahayo in laku jawaabo dad xaaladoosho in dad soomaaliyeed oo hawajahi xaalad bini-aadinimo oo tiradoo la kasheegay toddoba dhibic toddoba milyan oo qofood oo la rumaysany intii aan baahnayn gargaar bini-aadinimo madaxweynihii siidaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waliba ku hadlay dagaalada kudareera gurceel oo dhexeeya ciidamada ahlu sunna iyo ciidamada dowladda xasan sheekh iyo waliba oo ay musharax madaxweyne yaha jeeday in shuruud lankiirna roojowka dagaalka sababay khasaare lamaada dhina saasalimada ku bugtaaleen dad badan oo qoysasi oo ku noolay magaalada iyo mudde weliba uusan ka baaqay in si deg dege oo shuruud la-eelan rooji dagaalkaas oo dhaliya khasaare shalgadiisan weliba anan ka baaqay lamaada dhina in si deg dege an roojiyaan dagaalkaas walaa la kaxali waayo miiska wadahadalka may kaxali karo kala ee dagaal iyo walamada dadka mambaahan in dagaal in dadka mambaahan in laisdagaal yeedhi qoraal kooban uu sahdhigi bartiis facebooka waliba wasaajeeda inqilaafka teegan lakaxaliyo miiska wadahadalka oo xalka inagana in dhiig la deediya shalduwanaanta siyaasadeed ee wadanka iyo welibaan baahantaa in miiska la nasako iyadoo la dhowro jiritaanka iyo sharciyada iyo midnimada dowlad goboleedka galmudug yeeri guraceel oo ay magaalo ganacsi waana xuduun ay xiisad waana xuduunati xiisad ku tegan galgaduud iyo weliban dhexeeya ciidamada ahlu sunna iyo dowladda saacadoogilahdhaafi saacadoogii lahadhaafi weliba uu roogsaday dagaalka lamaada dhina ilaa haddana may xaqiijiyo karo dagaalka inta sii dareero iyo in kala ciidamada hay-adda nabadsugido iyo sirdoonka qaranka jubbaland ayaa faashaliyey miina al-shabaab damacsanayti intii dhibaateeta bulshada reer kismaayo sida la sheegay howlgalka weliba ku dhiga xaafadda farjano ee magaalada kismaayo hay-adda nabadsugida ee weliba xaqiijiya in qaar kumid dadkii shacabka hay ee ku sugnaya kismaayo laka wargeliya hay-adda iyo weliba saasilimadan kama hadnaqday shacabka magaaladaas sida quruxdo badan ay uuna shaqeeyan laamaha ammaanka ciidamada jubbaland iyo weliba maalmugilahdhaaf wadana howlgallo ka-eedan sidii markaas la xaqiijin lahay ammaanka magaalada maadaama doorashooyinkii ha ka wajahanyiin meelo warkaas dhegeystayaal shin kuyahay weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka ciidamada militariga suudaan iyo weliba xabsi guri ka dhikana ra-iisul wasaarihii wadanka suudaan cabdalla xamduug iyadoo iyadoo la iska dayahaya in xukunka lagu tuuro dowladda rayidka ee wadankaas ka taliyaasa sidoo kale wararka waliba xaqiijiyana in sidoo kale wararka waliba oo sheegana in militariga suudaan iyo hureen dhowr mas-uul oo rayida oo ka jaray wasiiro ku tirsanaya golaha iyo la taliyihii ra-iisul wasaaraha dhiniga warbaahinta iyo xubno kale oo ku tirsan golaha madax bannaan ee talada haya suudaan iyo waliba qarkan saaran tatan iyo markii dhiyaaf gembigii dhicisoobi ee bili horka qaraxii argosi qaraar oon dhexeeyay militariga iyo kooxaha rayidka ee la fadaaya in la qobsado awooda wadanka kureed markii xukunka lagu tuuri hogaamiyihii muddada dheeraha xukumaaya wadanka suudaan cumar xasan albashiir albashiir yaa la afgambiya kureed bilooyin mudaaharaadyo wadooyinka weyn wadankaas ku dhacay lamaada kun tomiyo sagaalkii isbeddelka siyaasadeed iyo weliba askarahay dhammaan dadka magaalada iyo militariga xilka iyo lakaxayuubi ra-iisul wasaaraha hadda us oo la fadaaya intiqobada doorasho dadweyne dhammaadka sanadka lamaada kun labaatan iyo sideeda iyadoo wararka iyadoo wariyaalka ku sugan caasimada suudaan ee khartuum iyo sheegaha in isgaarsiinta la xadiday wadanka sidaa darteedna la ogaado korna xogta rasmiga ee xaalada magaalada waliba xaqiijiyana in xabsi guri la dhikiyoona wasiiro ku tirsan dowladda oon ka horeeya wasiirka warshadaha magacyada dadka la hiri waliba shalayna ibraahim al sheekh wasiirka warshadaha xamza baluul wasiirka warfaafinta maxamed al fiki suleymaan xubin sare oo ku tirsan golaha madax bannaan iyo faysal maxamed saalax oo ay la taliyaha ra-iisul wasaaraha dhinaga warbaahinta ayman khaalid guddoomiyihii gobolka ee khartuum sidoo kale welibaa saaseyn welibaa la kishee qoraal lahdhiki barta facebook ee xafiiska ururka xirfadlayaasha suudaan oo ay koox siyaasadeed ooee nkuwinya dimuqraadiyadda waddanka iyo tallaabooyinka militariga ka tilmaamay inqilaab militari oo muuqada in dowladda la afgembiya weliban kabaaqana taageerayaashu intii uu haniska bahan banaanka si oo muujaan dareensha oo ka eedan intii uu ku hunyin wala militariga wada warkii dhugunsidayaal isinkula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo taninkeygii intan u kulmaan warkunkan lamid ammaan allah
waa eight nine bounty five fm